markanna kusoo dhowaada barnaamijka faaqiidaada toddobaadka waxaa muqdisho ka soo diyaarisay wariyaha v o a seenab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka wasiirada maaliyadda shanta dowlad goboleed ee soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay dhowaan soo saareen ku sheegay in ay joojiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen wasaaradda maaliyadda ee dowladda dhexe ee soomaaliya taasoo ay ku eedeeyeen in ay jebisay heshiisyadii horey u dhex maray wasaaraddaasi iyo maamul goboleedyada dalka inkastoo aanu jirin wax war ah oo arrintaasi ay ka soo saartay wasaaradda maaliyadda soomaaliya maxay maamul goboleedyada u hakiyeen wada shaqayntii wasaaradda maaliyadda soomaaliya maxaa saameyn ah oo ka dhalan kara tallaabadaasi xilli xiriirka labada dhinac uusan wanaagsanayn qodobadaasi ee muddo kororsiga maamul goboleedyada iyo doorka uga furan dowladda dhexe ee soomaaliya ayaan ku falanqaynaynaa barnaamijka toddobaadkan waxaana marti ku ah oo ka qayb qaadanaya cabdi cabdulaahi xaashi goley guddoomiyaha golaha wadatashiga puntland horeyna xilal uga soo qabtay dowladihii soo maray dalka xildhibaan hore oo ka tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya cabdi barre jibriil iyo siyaasiga cabdiraxmaan cali ciise oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada galmudug dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka waxaan jeclahay inaan ku horeeyo goley sideed u aragtaa tallaabada maamul goboleedyada maxayse kula tahay in maamul goboleedyada u joojiyeen wada shaqayntii wasaaradda maaliyadda soomaaliya
waa mahadsan tahay saynab abukar waa idin salaamayaa bahda v o a run ahaantii waxa weeye arintaas arrimo badan baa ku gadaaman laakiin haddaan mid ka mida ka soo qaato inta laysla ogyahay waxa weeye oo dadku ka warqabaan waxa weeye waxaa jiray heshiis dii ay wada gaareen wasiirada maaliyadda dowlad goboleedyada iyo wasiirka maaliyadda dowladda federaalka ah mudane bayle taasoo ahayd habqaybsi heshiisku meel gaara oo lagu qaybsanayey dhaqaalaha ama tabarracaadka beesha caalamku ay bixiso marka dowladda federaalka ah waxaa loo qorsheeyey boqolkiiba lixdan deeqaha inay iyadu maamusho boqolkiiba afartanna isteedyada loo dhaadhiciyo marka heshiiskaas waxaa heshiiskaas wuxuu noqday oo macnihi yani heshiiskaas wuxuu noqday in dowladdu ay gashay iyadoo heshiiskaa la gaaray deeqihiina qayb timid yaa waxaa la galay buuqii faraha badnaa iyo arrimihii waddanka ka dhacay iyo iska horimaadyadii marka waa xoogaa way istaagtay intii doorashadu ka dhammaanaysay marka markii doorashadii dhammaatay wasiir bayle oo uu xilka wareejinayey wuxuu wareejiyey in sagaashan malyan waddanka soo gaartay markii habqaybsigiina uu yahay boqolkiiba lixdan dowladdu inay maamusho iyadu la harto afartanka kalena loo gudbiyo dowlad goboleedyo steedyada laftigoodu waa kala dakhli badan yihiin sida loogu dhufto siday u kala dakhli badan yihiin baa loo kala saaraa marka puntland oo kale laba milyan baa la yidhi somalilan laba milyan kuwa kale milyan milyan iyo qaar kasii hooseeyaba way jireen sida maaragtay dakhliga wax loogu kala tuuray marka xoogaa waxaa soo baxday intii ay socotay dakhliga aan la qaybin baa dowlad goboleedyada waxaa saminaaro ay galeen bajad ku baxay bajadkiibaa bangiga adduunku ka jaray lacagtaas marka laga jaray ayagay ka go'day ee dowladda federaalka ay qayb kama ahayn sida aan xogta ku hayno saminaaradaas la qabtay qayb kamay ahayn ayagu marka hadda waxay ku andacoonayaan qayb isku si isla eg waa inaan dowladda federaalkaana boqolkiiba lixdan laga jaraa annagana boqolkiiba afartanna laga jaraa doodoodu noocaas weeye sidaan hadda anigu iyagu hadda ay dadka usoo bandhigeen inkastoo waxyaabo qarsoon ay jiraanoo aan dib kaga hadli doono marka anigu waxaan isleeyahay waxay ku salaysan tahay arrimo siyaasadeed oo kale oo soo socda oo loo xayxaydanayo maxaa yeelay wasiir labaatan cisho jooga oo aan weli kala baran xafiiskiisii in inta warqada lasoo ciidoon lala kulmin oo aan wax la weydiin oo arrinta haddii laysku qabto inta xamar shir layskugu yimaado arrinta laysku qabto oo lagu kala dareero shirka markaa ka bacdi baa war lasoo saari jiray laakiin iyadoon la kulmin oo wasiirkii weli xafiiskiisa kala baran oo arrintu eerli tahay inay markiiba ku xambaaraan oo iyagoo mid walba magaaladii joogay jooga war-saxaafadeed inta soo saaraan ay yidhaahdaan waxaan wada shaqayntii baanu joojinay dowladda federaalka ah absolutely waa arrin aad looga xumaado oo dhaawacaysa dowladnimadii iyo hanaankii la waday ee dowladdhiskeenna looga hor imaanaya weeye ujeeddooyin kaleoo duracanna laga leeyahay waase soo bixi doonaan gadaal baan kaga hadli doonaa laakiin arrintaas waxaa boqolkiiba boqol ay u muuqataa inay ku fududaadeen iyagoo ujeeddooyin kale iyo arrimo kale ka leh inay kaga hor yimaadaan dowladda federaalka ah oo iyagoon waxba weydiin wasiirkii cusbaa iyo meesha wax ka khaldameen iyagoon midna waraysan oo arrintii aan xoogaal u noqon ay yani go-aanka ku gaareen inay warqada soo saaraan oo adduunka wax u cilaamiyaan arrintaa ayaan darro weeye shacabka soomaaliyeedna ma soo dhoweynayaan waana waxyaabaha hadda markiiba ummaddu meel kasta macamesmiyii lagaga kacay oo dadkii oo dhan leeyihiin wuxuma qabqablayaal bay isu bedeleen arrintaasi arrin aada looga xumaado weeye runtii waana ku salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu cabdiraxmaan dhankaaga tallaabada ay qaadeen wasiirada maaliyadda maamul goboleedyada sidee baad u aragtaa
bismi illahi raxmaan iraxiim waa mahsan tihiin akhyaarta barnaamijka igala qaybgelaysa iyo barnaamijka iyo daadiyaha aada baa umahadsan tihiin haddaan kusoo dhowaado aan su-aasha aan maaragtay diiradda saaro runtii waa tallaabo runtii deg deg iyo fudud ay ka muuqato maadaama aan ogsoonnahay maraaxishii dalkan uu soo maray iyo arrimihii doorashooyinka dowladda hadda jirtaana runtii ay tahay dowlad boqol cishaba aan maaragtay meelahaas ku dhadhow waxay ahayd in hay-adda ay qusayso ama cidda ay tabashada u jeedinayaan inay si gaara ula xiriiraan maadaama heshiiska hadda ay xusayaan mar haddii heshiis ayba ka goys haystaan oo horey loo galay heshiiska wasiirkii la galana uu meesha ka baxay waxay igula aadanayd in maaragtay wasiirkaas cusub ay yimaadaan inay la fadhiistaan waana filayaa in fadhi uu maaragtay madlan yahay inay la sugtaan bay ahayd markaas fadhigaas wixii ka soo baxana haddii is-afgarad yimaadana in is-afgaradkaas wax lagu sii meel mariyo haddii maaragtay inay maaragtay markaas dareenka ama walaaca ay ka qabaan inay si qurux badanoo inay usoo bandhigaan laakiin ma malaynaya xitaa haddii xataa ay soo bandhigayaan in wadiiqadan ay u maraan maahayn runtii waa wadiiqo ayaan oo runtii loogu talagalay in lagu carqaladeeyo ama maaragtay hanaanka maaliyadeed ee dalku uu ku tallaabsaday ama barnaamijka deen cafinta barnaamij caqabad looga dhigayo inuu yahay ayaa maaragtay aan filaya waxay ahayd marka in senatarada oo kale usoo maraan in ay maaragtay si qurux badanoo asluugeysan ay usoo maraan maadaama dowladdu ay curtun ay tahay oo muddo yar ay jirto isbedelkii la filanayana wadanka ka wada hana qaaday haddee xilli la dhaliilo ama maaragtay xiriirkan u jarna la yidhaahdo meelay uga taalla ama meel u fasaxaysa ama sharci u fasaxaya inay hadalla noocaas oo kale ay la yimaadaanna runtii ma filayo waa tallaabo runtii ay ku degdegeen runtii in ay la wadaagaan bulshadooda ama ay guud ahaanba qaranka ay dareenka noocaas oo kalea ay soo bandhigaan go-aanka maamul goboleedyada ay ku joojiyeen wadashaqayntii wasaaradda maaliyadda ma u aragtaa mid lagu degdegay sida goley iyo cabdiraxmaanba ay ku doodayaan cabdi bare adigase maxay kula tahay in tallaabadaasi ay u qaadeen shanta maamul goboleed maxamed xuseenab waa mahadsan tahay waxaan kaloo salaamahayaa cabdiraxmaan iyo goley baan salaamahayaa aad bay u mahadsan yihiin waxaana fiican sideeda mar haddii wax laga hadlahayo inaan maaragtay si khaldan loo turjubin oo waxa la isku haystaa ay tahay wax dastuuriyana oo sharciyeysan dee marka warqadda maamul goboleedu ka soo baxday sida ay anigu mar haddaan akhriyey waxaa ka muuqata in maaragtay waxyaabo badan oo sharciga iyo dastuurka ay xaq u lahaayeen inay ka wada hadlaan wasaaraddii ka indhaqarsatay oo ayna maaragtay garaabin muddada ay jireenna waxaan filahayaa xiriir badan inay wasaaradda la soo sameeyeen oo wasaaraddu maaragtay sidii la rabay inayna ula hadlin ama ayna taleefanadii ka ansarin dee mar hadday halkaa marayso oo wada shaqayn dastuuriyanu ka dhaxayso dee maamul goboleedu anugu waxaan qabaa inay ku saxsan yihiin in ay tilaabadaa qaadaan si aan khalad dambe loo dhicin waxyaabahanna wax tan keliya maahane wax badan bay dhacday oo maamuladu saa isu khilaafeen waxayna isugu khilaafahayaan wax kaleete iyo ujeeddo badan kale maahane waa wax ku saabsan dastuuriyan ku saabsan dastuurka sida uu qabana haddii lagu dhaqmo oo wasaarad kasta sida dastuurku qabo wasaarad kasta ay wasaaradda maamul goboleedka ay la wadaagto baahida ay wada qabaan ay la wadaagto oo maaragtay wasaaradda dowlad wasaaradaha dowladda federaalka ahu iyagoon dastuurkii akhrisan sida ay doonaan samaynayaan oo dastuurkii inta meel iska dhigaan ay waxa ay jeebkooda kala soo baxeen ay ku dhaqmayaan waa khasar khilaaf horta inuu yimaado marka saaxiibadaydan maaragtay adigu si kale maaragtay wax u fasireen waxaan leeyahay saad u hadlaysaan maahane waxa la isku haystaa waa sharci waa dastuuriyan dastuurkana haddaan la ixtiraamin oo siduu u qoran yahay buuggaa yarkaa ugu qoran yahay aan loo ixtiraamin haddee khaladku waa imaanhayaa laakiin waxaan aaminsanaha mar hadda haddii la isku qabsaday oo wasaaraddii maaliyadda la tusay khaladkeedii la tusay oo shanta maamul bilaash isuma raacay shanta maamul wax jira oo sharciya oo ay xaq u lahaayeen weye waxay soo bandhigeen taasna marka waa la saxayaa waan u malaynayaa marka taa hala sugo dib baana wixii kale ka caddayn doono insha allah haddii aan dib kugu soo laabto goley waad dhegeysanaysaa cabdi barre waxa uu difaacayaa go-aanka wasaaradaha maaliyadda maamul goboleedyadu ay gaareen marba haddii la hareer maray sida uu yiri heshiisyadii hore wasaaraddaasi ee maamul goboleedyada u dhexeeyay adigana waxaad u aragtaa tallaabo lagu degdega inay tahay maxaa u cuskanaysaa
bismi illahi raxmaan raxiim horta waxa weeye waa ayaan daro inaan maanta odan isku celcelinno wax iska cad dowladda wasiirkan hadda bel buu magacaabaya xafiiskiiba si toosa weli ulama wareegin agaasimayaashii ma arag iyagu waa wasiiro maamul goboleed goor ay wada hadlaanba eerli weeye lama gaarin marka inaan hadda isku celcelinna ma fiicna nimankaasu meel bay ka dhaceen sideedana meeshaan laba dowladood oo kale madax bannaan ma jiraan dowladda federaalka abaa la wada yahay nidaamka federaalka iyo dastuurka ladii la ixtiraamayo waa in wada shaqayntu ay noqotaa mid la wada fadhiisto oo miiska dushiisa lagu wada hadlo oo anagu ma diidanin shaksiyan in maaragtay ay miiska yimaadaan oo wixii xuquuqu ay leeyihiin ay qaataan oo la hadlaan oo laakiin waxaa xaqiiqdaa waxay tahay oo hadda ina hortaagan oo ina u jeednaa labaatan beri wasiir magacaaban oo xafiiskii agaasimihii cambaran inay inta shir qabtaan war-saxaafadeed soo saaraan oy dhahaan xiriirkii baan u jarnay lagama telin maantay tahay hanaqaadka soomaaliya iyo dowladnimadeeda meeshay maraysa heerkaas maynaan gaarin heerkaas dib umaynaan noqon ee horaan u soconno marka arrintaas waxaan u cuskanayaa kow wasiirkii oo labaatan beri xafiiska jooga labo ayagion wax xiriira la samayn annagu xoogaal baanahay oo aysan la soo xiriirin wasiirka oo aysan imaanin caasimaddii saddex ayagii oo inta go-aan iska qaatay aysan weli majhuul ah oo aysan hubsan meesha xataa khaladka ka jiro ma wasiirka cusub baa wax joojiyey aniga haddar waxaan hayaa runtii warqad waan hayaa runtii wasiirku u diray ayaga laakiin dib baan kaga hadli doonaa waxa weeye iyagiioo hubsan raaligelin bayna bixin doonaan waana ogaan doontaan marka iyagiioo hubsan ma wasiirkii hore bayle baa arinta qaybiyey ma wasiirkaana qaybiyey weli ma ka baaraandegay wasiir iyagiion waxogaal ahayn bay waxay soo saareen xiriirkii baan u jarnay sideedana kelmaddan ah xiriirkii baan u jarnay waa kelmad hogaamiye kooxeed yaa laga keenay oo madhalaysa oo aad u dhiidata weeyo soomaalidano aan u qabnay inay mar hore ka gudubtay
cabdiraxmaan go-aanka maamul goboleedyada ayaa kusoo beegmaya xilli xiriirka dowladda iyo maamul goboleedyada uusan wanaagsanayn islamarkaana la aaminsan yahay inay jirto cabasho ay ka qabaan maamul goboleedyada qaar dowladda federaalka tani intii ay dowladda cusub timid ma ahayd in dowladda marka hore ee cabashadaasi xaliso inta aanay tallaabadaasi qaadin maamul goboleedyada ka hor
waa mahadsan tahay runtii waxaan la soconnaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud dabcan tan iyo markii uu xafiiska u yimaaday waxaan la wada soconnaa booqashada ama safarada gudaha dalka uu ku kala bixiyey waxaa ugu horreeyey dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowlad goboleedka galmudug wuu tegey safaro nabadeed dib heshiisiineed soomaali heshiisah dunidana heshiis la-ah isagoo madaxweynaha runtii siaan la wada soconno gadaya ayuu ka kala degay labada caasimadood wuxuu la kulmay hogaanka maamulada waxaan ogsoonahay magacaabistii ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa kadibna safarkii kaleu ku baxa waxay ahayd safarkii puntland ku tegay waxay ahayd marka mar haddii madaxweynihii qaranka oo runtii uu booqasho ugu tegey maamuladaas wax isaga ka horreeyana ay jireen oo laga yaabo xukuumaddii tan ka horreysay inay waxyaabo badan oo qaladaad ah iyo wada shaqayn la-aan iyo cagajuglayn iyo burburin ay runtii ay dalka ku reebtay iyo mahadhooyin asaga waxay ahayd waxyaabaha uu safaradaas ugu bixinayay inuu dayactir ku sameeyo ama uu saxo wax allaale wixii dowladdii hore ay hadlaysay saan la wada soconno waxay ahayd marka safarka madaxweynaha waxaa ku weelinaya wasiiro waxaa ku helinaya khubaro la taliyaal sanadkaro iyo xildhibaano waxay ahayd marka inay kala hadlaan wixii tabasho ah waana aaminsanahay inuu kala hadlay laakiin aysan waxay tiraahdaa soomaalida hadal faruurya saaran nin aan garan mid beera ku jirana ma garto waxay u digadam leeyihiin ama ay maaragtay u durbaan tumanayaan tabasho maaliyadeed maahan tabasho horumarineed ma ahan waan aaminsanahay in maamulada aysan isku dan iyo siyaasad iyo isku aragti wadahayn ay dowlad goboleeda qaar ka duulayaan mashaariic horumarineed iyo heshiisyad hore ay daba joogaan kuwana ay ma aragtay in wadanka isbedel ka dhacaba aysan la socon marka waan aaminsanahay in madaxweynaha dowlad goboleeda hadda kadib oo booqanayana ay kala hadli doonaan kuwii uu tagana safaradaasay ahaayeen dadaallo uu ku bixinayo inuu u kurgalo xaaladaha meesha ka jira hadda oo xukuumaddii la dhisana runtii inay dadaal ku bixinayso in ay wixii horey u qaldameen inay saxdo marka waxaan aaminsanahay in aysan dowladdu wada shaqayn la-aan aysan ogoleyn cidda wada shaqaynta diidan inay tahay dowlad goboleedyada ayadaa mas-uuliyadda iskale waxay ahayd inay sugaan maadaama dowladda boqol cisho ay joogto in ay xiriir la soo sameeyaan hay-adaha ay wada shaqaynta la leeyihiin wixii cabasho guudna inay madaxweynaha hordhigaan markii wax laga qaban waayo waa loo wada joogaa waa mahadsanta cabdi bare waad dhegaysanaysaa cabdiraxmaan waxa uu qabaa in dadaallo socdaan uu hormuud u yahay madaxweynaha si guud ahaan cabashooyinka jira xal looga gaaro maadaama xiriirka labada dhinac dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka wanaagsanayn muddooyinkii ugu dambeeyey go-aanka ay hadda qaateen maamul goboleedyada miyaanay sii adkeyn karin xaaladii jirtay xilli dadaaladu socdaan waxaan rabaa saaxiibaday inaan saxo gololey wuxuu yidhi wasiirku wakti yar buu joogay horta wasiirku waxa weye maalintuu xil ka tirsado oo ka u horeysa xaafiis buu fadhiistay waa dowlad ma ahan meel bannaan inuu fadhiistay wasiir buu kula wareegay xaq bay u leeyihiin maalinta uu fadhiisto maamuladu inay la soo xiriiraan oo wixii maaragtay maalinku ay ku wada hadlaan horta taas waa in la ogaadaa middan kaloo cabdiraxmaan asna hadda uu ka hadlo yidhi maaragtay madaxweynihii maaragtay iyo xubaan ka dhexeeyaan horta waxaan qof walba u sheegayaa madaxweynaha iyo dowlad goboleedku wax dhibaataa iyo wax xunufu kama dhexayso wada shaqayn bay leeyihiin meel fiican bayna hadda wax isla dhigeen taasna horta waa in saaxiibaday ogaadaan midda la isku haystaa waa sharci iyo dastuur la iskuma haysto wax burburi iyo magiciisii nimanka markaad siyaadana wax ka doonaysid horta waa inaad ku hadashid wax dastuur ku qabo oo sharciya inaad mal awaal ma hadashid marka saaxiibaday waxaan dareensiinaya khalaadku meeshuu ka yimid dastuurka inta raadisaan qodobka kontonaad konton iyo koowaad konton iyo labaad konton iyo saddexaad konton iyo afraad markaad dhegayso soo akhrisaan ood ogaataan baawarka iyo awoodaha sida la isula qaybsanayo horta markaasaad waxaad u garaabaysaan maamulada u garaabaysaan shanta maamul xumaan iskuma raacin intaasoo xumaan iskuma raacin waxay hadda soo saareen waa khaladaad dhacay muddadii yarayd ay joogeen oo xiriir ay la sameeyeen iyo maaragtay iyadiioo la noorgareeyey oo sidii la rabay aan loola hadlin bay ahayd xiriir hadda ay jareen oo yidhaahdaan maaragtay dowladdaanu xiriirka u jarnay meeshaan maahan yaan muxuu ahaa horta si khaldan wax loo turjumin waxyaabaha ay yidhaahdeen waxa weeye ilaa khaladaadka aan wasaaradda hadda ku aragnay la saxo xiriirkii xiriirkii naga dhexeeya wada shaqayntii waa wada shaqayn waanu hakinna yidhahdeen xiriir ciduma jarin wada shaqayntii baa la hakiyey wada shaqayntana khaladku cidda uu ka yimid oo laga tabanaya waa wasaaradda wasaaradda maaliyadda wasaarad kasta wasaaradaha wasaarad kastana waxay xiriir la leedahay wasaaradeeda dhiiggeeda waxaasoo dhan baa la raba in la wada shaqeeyo marka saaxiibayaasha waxaan leeyahay war intaas fahma taladu meelayna jirin ha aadina muxuu ahaa xumaan aan jirin ha raadina intaa dastuurka horta soo xafido ogaada sida laga dhawaajiyey gole madaxweynaha tan iyo markii dib loo doortay waxa uu booqasho ku tegay xarumaha maamul goboleedyada sida baydhabo dhuusamareeb iyo daroowe oo ugu dambeysay safarka madaxweynaha xal ma u noqonayaa tabashada dowlad goboleedyada inkastoo aan lasoo bandhigin heshiisya laisla gaaray horta waad mahadsan tahay adeer horta marka hore horta cabdibare waa salaamaya cabdibare runtii aragtidiisa waa aragtidiisa waa ku ixtiraamaya laakiin waxaa meeshan yaalla cabdibaro walaal sharciyada qodobka kontonaad iyo sagaal iyo soddonaad iyo qodobada saami qaybsiga qaranka waa midda weli waa laleeyahay dastuurku waa ku meelgaar weli wax qaybsi iyo dhaqaale in la qaybsado dakhliga dastuur baan qaabkii loo qaybsan lahaa weli lagama heshiin waa koob iyo tobanka qodob oo hadda la rabo in laga heshiiyo oo ay hor taagan yihiin in laga wada hadlaba taa intaasaan kaga gudbayaa cabdibare waana xumaynayaa waxaan kaloo haddaan u soo noqdo anigu waxaan qabaa nimankan diyaargarowga ay ku jiraan inuu yahay inay meesha nin walba uu fadhiyo uu midbada u adkaysto oo dadkii xoogo oo sidii hore ay doorashada u soo maamuleen dadka u maamulaan taasaa ka hor cad ee inay dowladdii la shaqeeyaan oo madaxweynuhu dadaalku wado iyo intaasoo hameenuu bacad jiibsanayo niman u jeeda iyo walaalayaalow kaalaya imaada maaha farmaajo waxaa lagu dhaliili jiray dowladaha markay madaxweynayaasha danahooda khaaska ay isku qabtaan weligii uma joojin mana u istaagi jirin laakiin xasan sheekh maxamuud waa nin ka bedelan nabadoona dimuqraasiya jecel inuu qofka la fadhiisto dhegaysto wuxuu ku khaldan yahayna uu ka laabto wuxuu kaas ku saxan yahayna uu siiyo tii laakiin raggii la shaqayn lahaa meeshan ma joogaan madax cusub markay timaado anigu waa filaya in dowladuhu israaci doonaan laakiin nimankan waktigu ka wada dhacday wada sideedda bilood ka lufra u malay maayo inuu xasan sheekh maxamed madaxweynaha federaalku inuu guul ka gaarayo aniga idhamaha
marka la fiiriyo xaaladda siyaasadeed ee wadanka baarlamaanada dowlad goboleedyada ayaa horey wax kabedda lagu sameeyey qodobo ka mid ah dastuurka ay ku shaqeeyaan islamarkaana kordhiyey muddo xileedka hay-adaha dowladda iyo madaxweynaha jubbaland ayaa ugu dambeysay galmudugna way ku howlan tahay sida dad badan ay qabaan muxuu ka dhigan yahay muddo kororsigaasi cabdiraxmaan muranka hadda jira ee labada dhinacna wax xiriir ah oo ka dhexeeya arintaasi ma jirta
waa mahadsan tahay runtii saan la wada soconno waayadan dambe waxaa soo cusboonaaday in dowlad goboleedyada intii xukuumaddii hore ay jirtay in laba dowlad goboleed ay ku dhaqaaqday arrimaha muddo kororsiga baarlamaanadoodu ay sameeyeen isla bishan agoosta dhexdeedana in ay samaysay maaragtay hore ee bartamihii agosto maamulka jubbaland isagana uu sameeyey haddana uu ku howlan yahay hogaanka galmudug uu ka shaqaynayo weliba maaragtay si aan ka gambasho lahayn ee baarlamaanka galmudug loo dhex keenay arintaasna runtii ay ka shaqaynayaan waqtiyada dhow inay ku kororsadaan marka aniga ka ahaan ama sida dastuurka uu qabo qodobka boqolkii labaatanaad ee dastuurka federaalka ayaa qeexaya in la iswaafajiyo dastuurka dowlad goboleedyada iyo kan dowladda dhexe kan dowladda dhexe qodobka sagaashan iyo koowaad ayaa sana sii qeexaya muddada xilhaynta waa afar sano sidaas ayuu ahaa maamulka puntland markii laga reebo oo ahaa uu qeexayo dastuurkooda inuu yahay shan sano marka maadaama dastuurku qabyo yahay runtii waxaad moodaa marka inay jabiyeen kii federaalka iyo kii dowlad goboleeda u yaallay waana xiriir waa uu ka dhexeeyaaho warqadda hadda lasoo tuuray waxay ahayd warqad jid furasho ah oo loogu gogol xaarayo ama caqabad looga dhigayo in maaragtay dowladda maaragtay lagu mucaarado arintaas marka xiriir arintaas way la leedahay oo warqadda ay soo saareen wasaaradaha marka markaan u imaanno arintaas marka runtii waa tallaabooyin sharci darro ah waa tallaabooyin dib u dhigaya maaragtay dowlad goboleedyada dowlad goboleed runtii markii horena aan ognahay markii la sameynayay maamulada hadda waktiga gabaabsiga ka yahay sida walaalkii goley uu ka dhawaajiyey lafta gareen saddex bilood aa u hartay qoorqoorna hal sano iyo wax yaroo la jiraa u haray marka intii uu joogay ama ay xafiisyada joogeen runtii deegaanada ay joogaan aysan dulley ku joogeen waa lagu korhayey waxa ay ka sameeyeen oo gabodfallo iyo arrimo guracanna waa la socona marka arrimahaas marka in haddana dowladda hadda jirta ay indhaha ka daawato in ay samaystaan arrimo sharci darraa markii horena sharci darro lagu geeyey runtii go-aankaas iyo jawaabta ku habboon runtii dowladda dhaxal looga fadhiyaa la wada sugayaa maadaama aan horumar laga shaqaynin maadaama shaqo la-aan baahsan ay ka jirta deegaanada maadaama abaaro ba-an ay ka jiraan maadaama ay runtii amni darro baahsan ay ka jiraan deegaanada muddo kororsiga maamul goboleedyada maxay soo kordhinaysaa xilligan oo madaxda maamul goboleedyada u doonayaan cabdi bare in muddo ay sii joogaanse wax badan ma lagu qaban karaa oo dadka ma laisku soo dhaweyn karaa iyadoo la ogyahay dhibaatooyinka guud ahaan ka taagan xarumaha maamul goboleedyada iyo weliba cabashada maamulada qaar ay dadka deegaanadaasi ka qabaan ku darsashada waxaas waa wax maamulka u yaala dowladda federaalkaahu faragelin kuma samayn karta sida dastuurku qabo dowladda federaalka hal mar bay faragelin ku leedahay maamulkaa marka la dhisayo u horeeya inay maamulkaas ka saacido maaragtay wixii lootuujigaho dhaqaale iyo waxaa ka saacido iyo meesha shirarka lagu aminayo iyo amniga ay ka saaciday xaq u leedahay markii intaa dhammaato baarlamaan la doorto baarlamaankaasaa xaq u leh in dowladdu marka farageliso tirada maxaad ugu darsatay dowladda dhexe horta awood uma lahan waa wax sharciyeysan waxa xaqu u lahu waxay ama diidi karaa ama yeeli karaa waa maamul goboleedka baarlamaankiisa oo yidhahda waxaan laguma fiicna marka taa waa mid maamulka u taallo u gooniyaho wax hadda caqabadaho maaragtay dowladda dhexena uga imaanaya ma lahan saaxiibada isay doonaan ho u fasirteen maaragtay xoogaa sibay hadalku uga taagtaagan yahay horta midu waa midaas oo dastuurka horta midaas inaynu aadno baa fiican oo dowladda federaalka laftigeedu hadday arrintaa hadda farageliso dhibaato badan baa uga imaanaysa laakiin maamul kasta waa inuu horta sidaas u ogaadaa midan kaleo saaxiibkay ka marsho dastuurka qaba dastuurku hadduu qabyo yahay waxa weeye sidiisaa loogu dhaqmaya in laga leexda maahan in si isagoo saasoo qabyo aha haddana in lagu dhaqmo oo aan hal qodob laga leexan ba waajib loo leeyahay dastuurkan haddaan sidiisa ugu dhaqanno dowlad buuxdaynu ahaanayn laakiin waxaynu marba ka doodaynaa oo aan ka hadlaynaa war sharciga iyo nidaamka aan ilaalino saaxiibaday waxaad moodaa niman dastuur ka hadlaya maaha niman xoogaa xanaaq ka muuqdo nin u xanaaqsan baad moodaa inuu ka muuqdo marka tan maamul goboleedana anigu waxaan u arkaa mid baarlamaanka baarlamaanka maamul goboleedka u yaala ayagaa saxaya wixii khaldan odayaashiibaa saxaya dhaqankiibaa saxaya sidaa loo ogaado aad baa umahadsanta goley muxuu yahay doorka uga furan dowladda federaalka soomaaliya muddo kororsiga maamul goboleedyada xilligan
waa mahadsan tahay runtii cabdibare cabdibarow aniga waxba ahay i nasteexayn waxa weeye anugu weligii guulwadana ma noqon qof jeebkiisna ma gelin haddana waxaan ku hadlayaa codkayga marka aragtidaadaad hadlaysaa taydaan hadlayaa taa intaasaan kaga gudbayaa waxaan u soo noqonayaa nimankan maamulada hadda madaxweyneyaasha ka anigu runtii waxaan ka mid ahay dadka federaalka xambaarsan oo aaminsan muddo dheerna halkan ugu soo jiray dictator iyo kaliga taliyana aad loo soo dagaalamay oo necab baan ahay anigu runtii markii anigu shakhsiyaddayda aan iska warramo laakiin nidaamkii federaalka ahaa oo aan rabnay waddanka soomaaliyeed inuu qaato oo runtiina qaatay oo meel fiican marayay in niman dukaamo gataa inta soo baxaan hadda ama aan siyaasaddii hore iyo waddanka iyo wixii dictator laga soo maraya dhib lasoo maraya aan shuqul ku lahayn intay oo gadaal ka soo gaara intay soo galaan inay nidaamkii federaalka ah ee ummadda soomaaliyeed u heelan tahay oo meel fiican maraya ay dadkii nacsiiyaan oo maanta ay dadka markay sheekaysanayaan ay leeyihiin waa sidii warlordkii oo kale e hal mar ha lagu kaco sidii waagii lagu kacay xamar warlooradoo kale oo nidaamkii federaalkaha maanta uu cil daran yahay warkan waa arrin aad looga xumaado weeye waana waxaan loo dulqaadan doonin maadaan u soo noqdo muddo kororsiga muddo kororsi ma shaqayn doono barrina ma shaqayn doono maantana ma shaqayn doono wax sharciga u haystaana ma jirto baarlamaan dowlad goboleedna xil kordhin ma samayn karo markii dastuurka wax laga bedelayo ergaa bedesha markii horeba dastuurkan ergaa samaysay baarlamaankan ma samayn ergadii waa inay qodobka bedeshaan ergadii waagii hore dastuurka u samaysay maamul goboleedka baa waxaa la rabaa hadda inta fadhiistaan inay qodobka bedelaan laakiin maaha inta la riyoodo oo hameenkii lasoo riyoodo meel qolo laysku soo xiro shan sanaan joogayo toban sano rabitaankaas horaa rag horey u jiray baa waayey oo meesha ka baxay yaan wakti lagu lumin arrintaas waxay dhalin doontaa runtii arrin aan la mahadin dowladda federaalkana u malaynmaya inay aqbali doonto maxaa yeelay dowladnimadii soomaaliya ceel ku dhacaysa iyagaana loo dhaariyo waddanka oo madaxweynaha dowladda federaalka ah baa waxaa loo dhaariyey inuu dastuurka guud ahaan dowladda federaalka ilaaliyo waddankana isku hayo oo maaragtay waddanka ilaaliyo shuruucdiisa marka waxaa laga rabaa aniguna haddana aan is leeyahay madaxweynuhu inuu ku howlan yahay ama dowladdu ku howlan tahay inaan wax sharci darraa waddanka ka shaqayn ee wax walba wakhtigoodii meeshoodii lagu soo celin doono oo ay nin walba wakhtigiisii doorashadu dhici doonto sideedda bilood mid walba markii ka dhamaatana uu albaabka ka baxo hadduu tartamayana dee waa u furan tahay oo qofku waa muwaadin inkastoo ay dadka dunuuba fara badan qaarkood ka galeen inta badan haddana haddee waktigu waa u furan yahay oo hadda lama dhigi karo hadda maadaamaan maxkamad la soo taagin ma tartami kartaan lama dhigi karo marka runtii waxaan anigu aada iyo aada arrinkayga hadalkayga ugu soo koobaya dowladda federaalka waxaa laga rabaa inay arrimahan fawdada ah oo la bilaabay iyo warqadahan soo baxaya iyo abaabulkan socda inay ka hortagto madaxweyne xasanna uusan isdhigan nimankan wax khayr oo kasoo socdaa ma jirto waa in lala xisaabtamaa sharcigana lagu ilaaliyaa dowladda federaalka shuruucda waddanka ka mas-uula ayadaana la rabaa inay ilaaliso anigu sidaasaan qabaa
haye cabdiraxmaan waa mahadsan tahay runtii waxaad moodaa cabdi bare inuusan la socon dastuurka jamhuuriyadda federaalka iyo kan u degsan dowlad goboleedyada dowlad goboleedyada runtii ama kan hadda galmudug oo kale runtii qodobka lixaad wuxuu tilmaamayaa saraynta sharciga qodobkiisa maaragtay farqadiisa saddexaad dastuurka dowlad goboleedka galmudug wuxuu u hogaansamayaa ama dhaqangelinsiinaya dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo shuruucda kale u yaala mar haddii uusan qodob dastuur federaala uusan fasax u siinaynin mar hadduusan dastuurada u yaalla dowlad goboleedyada uusan qodob ama dastuur ka mida uusan fasax u siinaynin waxaad moodaa marka in ay tahay maaragtay xoogsi iyo arrimo sharci darraa in la baadigoobayo marka dastuur kaste nidaam ayaa loo maraa markii qodob laga bedelayo maaragtay nidaamkaasna waa nidaam runtii u fasaxaya in markaas qodobna lagu soo kordhiyo qodobna laga bedelo meesha laga saaro waxaa marka aan ayiidayaa ama aan xoojinayaa in bil kulliyanba aan markii horena loo marin hadda kadibna aan loo mari doonin in arrimahaas dastuurada u fasaxayaan lagu tallaabsado marka walaalkay waxaan leeyahay adoon ka been sheegaynin kan federaalka iyo xuquuqda iyo asaasiyaadka ama uu u fasaxayo dowlad goboleedyada in uusan runtii uusan meel cidlaa uusan ugu durbaan tumin ay akhriyaan ama hogaanada galmudug iyo iyo in allaale inta la midka ama koonfur galbeed ama hirshabeelle ama jubbaland waa inay dastuuradooda akhriyaan wixii xaq u siinayana runtii ay arkaan wixii aan xaq u siinin inay ka fogaadaan waa maadsantaha waxaan la soconnaa howsha adag ee laga soo maray cabdi bare dhismaha dowlad goboleedyada oo qaarkood weli muran ka taagan yahay sooma haboonayn inta muddo kororsi ay ku mashquuli lahaayeen hogaanka maamul goboleedyada in doorashooyin qabtaan oo isbedelo siyaasadeed u horseedaan deegaanada maamul goboleedyada ay xukunka ka hayaan horta waxaan rabaa inaan idhaahdo cabdiraxmaan waa ka xumahay horta jaaka inuu bahashi la aadiy aniga dastuuri bari mayso hortan sharciga ma baraysa adaa u baahan cabdiraxmaan ow inaad sharciga iyo dastuurka suya horta aad u baratid saynaway waa run waa fiican taha midaasu waa wax degan laakiin waxaan rabaa dowladda federaalkaahu faragelin iyo kuma darsan kartaan midna kuma lahan waxay ku xidhan tahay marka horena waa sheegay haddana waa ku celinhayaa waxay ku xidhan tahay dowladda federaalka ah kuma xirna waxay ku xidhan tahay maamul goboleedka iyo muxuu ahaa baarlamaanka maamul goboleedyada kaasay ku xidhan tahay maamulku wuxuu leeyahay baarlamaan buu leeyahay baarlamaankaasaa waxna ku dari kara waxna ku dhimi kara iyo inay dowladda wada federaalka wada fadhiistaan markii shirka golaha amniga laisu yimaado si hoose wixii loo xaliyo laakiin ma ahan dowladda federaalka inay faragelin ku samayso inay maaragtay dhibaato kale maaragtay isku abuurto waxa wax ku darsanhayana waa maamulkii maamulkuna marka waxaa loo baahan yahay odayaal buu leeyahay isim buu leeyahay waxgarad buu leeyahay baarlamaan buu leeyahay inay ka wada hadlaan oo waxay raalliyihiin ku wada socdaan marka wixii yaynan ka dhigin wax akukuman oo dhibaataysan oo aflagaada ku jirto hadda meel aynu jaha saarne war dalkan wuxuu u baahan yahay isu ururin iyo isu tanaasul buu u baahan yahay saaxiibaday waxaan leeyahay niman yahu haddaad nin u xanaaqsan tihiin xanaaqaad nin u xanaaqsan tihiin inta halkan iska dhigtaan danta guud oo qaranka sidii lagu horumarin lahaa ama wax walba isugu keeni lahaa aynu ka shaqayno oo xal aynu keenno oo wadahadal aynu keenno aad baa umahadsantihi waad la socotaa cabdiraxmaan guud ahaan dhibaatooyinka dhanka ammaanka iyo abaaraha ka jira guud ahaan wadanka sidee laisugu soo dhowaan karaa labada dhinac xalkuna ku jira ugu dambeyn adigoo soo koobaya gabagabada doodaan isla soo gaarnay si dhibaatooyinka jira si wada jira ay u wajahaan dowladda iyo weliba maamul goboleedyada
waa mahadsan tahay runtii waa ognahay tan iyo markii xafiiska uu yimid madaxweyne xasan sheekh wuxuu xoogga saaray sidii wax looga qaban lahaa abaaraha dalka ka jira sidii wax looga qaban lahaa amni darada maaragtay iyo dhibka ay ummadda ku hayaan nimankan argagixisada sidii guluf midaysan loogu qaadi lahaa oo maaragtay dhibkooda loo yaray lahaa ama looga wada takhallusi lahaa marka si arrimahaas iyo hiigsiga iyo himilooyinkaas dowladda dhexe ay hiigsanayso iyo ummadda soomaaliyeed qalbiyadoodkooda guuxayo si loo xaqiijiyo waa in maaragtay dadaalka dowladda dhexe ee wadaa lala shaqeeya lagunana shaqeeya hay-adaha ay khuseyso iyo hogaanka dalka si loo gaaro marka in maaragtay horumarkii iyo wada noolaanshiyihii iyo wax wadaqabsigii iyo wax wada qaybsigii kheyraadka oo runtii loo xaqiijiyo marka xalka wuxuu ku jiraa in dowladda dhexe la garab istaago in lala shaqeeyo in maaragtay sidii abaaraha maaragtay wax looga qaban lahaa amni darada wax looga qaban lahaa horumarka guud wax looga qaban lahaa dowladda iyo tiirarka u degsan ah in afartan sano maadaama nidaam cusub uu yimid in la xaqiijiyo himilooyinkaas marka waxay ila tahay oo aan kusoo koobaya ama kusoo gabagabeynaya in dowladda dhexe maamul goboleedyada hadday tahay iyo shucuubtoodaba in dowladda dhexe si buuxda loo garab istaago arrimaha ay doonaysana lagu gacansiiyo hadday tahay xoreynta deegaanada iyo hadday tahay la shaqaynta arrimaha markaas runtii dowladda dhexe ka jira waa maasantii intaas ayaanu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta ka qayb galeen xildhibaan hore cabdi bare jibriil siyaasiga cabdiraxmaan cali ciise iyo cabdi cabdulaahi xaashi goley guddoomiyaha golaha wadatashiga puntland kulanti dambe nabadgelyo